Silan Bileeri wadada halbowlaha ee magaalada Laascanood oo dadka iyo ka dhisideen goobo ganacsi taasna wadada Areere iyo ka dhigtay dowladda hoose ee Laascanood iyo howlgalla ku burburiday goobogaas ganacsiga sida sharci darrada lanka dhisiday goobo ganacsiga ee la burburiyey weliba dhibaato ka hayn bilicda iyo nadaafadda magaalada iyadoona dowladda fadhaahaytay inay hirgeliyday wadooyin casriye inkastoo iyo jirana dad danyare oo saameyn ku weelatay maadaama goobta iyo ka ganacsada ayna la dumiye waxaana ku mid ah ganacsatada la kudumiyey goobasha ganacsiga iyo marka hore hadhawaayeen walkastoo danta guud ka jarta balse weliba iyo maamulka s c qaatuma ku dalbadana in meelkala dowladda iyo astaytaasi iyo ka ganacsadan ama iyo fursado shaqan abuurana
meesha kuma cabsanin kiraa ugu jiray waxaa iga kireeyey bakhaarada iga soo horjeeda hase ahaatee waxaan kira ku jiro laakiin dowladdu noomaysan sheegin maxay heeday in nala duminayo annagu waxaan jeclaan lahayn dowladdu waa dowladdeedii shacabkeedii baanu nahay waxaannu aad iyo aad u jeclaan lahayn in naloo sheego nala soo wacyigeliyo hase ahaatee wayba dhacday hadda waa badbuurinay dowladda waxaan ka codsananaa inay meel la geeyaan oo ay noo sameeyaan suuq oo meel noo asteeyaan haddii kale ayna siiyaan iyagu dowladdu ay shaqana siiso waayo annagu hooyooyin baanu nahay hooyooyin baanu nahay carruur baan meesha uga shaqaysan jirnay marka waxaan dowladdeeda sharaf kale ka codsananaa oo maayarkayaga sharaf kale ka codsananaa waxaanu aad iyo aad uga codsananaa inay iyagu ama shaqana siiyaan ama meel noo asteeyaan oo meel la geeyaan khasaare wallahi horta khasaare badan nama soo gaadhin de meeshii inna laga dumiyo un ayaana soo gaadhay laakiin dowladdu iswacan bay horta noo gashay meesheeda way noo furfurtay maxay hayday iyagaa noo furfuray meeshii baabuurtii noo raraysay ayagaa noo keentay sidaa way ku sharfan yihiin oo maaragtay hana dumiyeen laakiin way nala shaqeeyeen cashuurta waan bixinin cashuurtii anaan qaalaan bixiyana waa nahay fikradda u dambaysan dowladda u dirayaa waxay tahay maadaama aanu nahay shacabkiinnii aanaan idin diidanayn isku tashi bulsho dowladda ku timi annagu dadkiinnii baan nahay idinma diidanayn wiilasheedii baa tihiin waxaannu aad iyo aad ugu faraxsan nahay inay dowladdu ama ayadu shaqana siiso ama meelaan ku shaqaysanana siiso bismillaahi raxmaan raxiim ummadda soomaaliyeed dhammaan waa salaamaya weliba hayreesisi weliyo dowladdu hadday halkan dumisay way ku saxan tahay meel xidhiidhi ahayd meel xidhiidhi ahayd meel dadku ay kala mari karin iyo baabuurta bay ahayd shilalka halis bay u ahayd dowladda waan u hameecelinaya waxqabadka iyo bannaaninta iyo safeenka iyo waddooyinka ay marinaysa iyo shacabkan degan waddada sida khaldan u degan aad baan uga mahad celinayaa waxaan leeyahay shaqo wacan baad haysaan ummadda soomaaliya meel kalea la dejinaya meelaha caadiya munaasib oo suuq kalaa la samaynaya suuq kalaa loo samaynaya halkaas ummadda iskugu yimaadeen dina mana aha inay hal meel la iskugu yimaado inuu suuqyo badan magaaladu yeesho waa gobol caasimada cid walba way imaan kartaa haweenku haweenka marka dee siyaabo badan baa lagala kulmi jiray horta haweenka halkaa dumarlaan faragelin maayo halkaa dumarlaan faragelin maayo ee dumarlaan iga daayo halkaa faragelin maayo laakiin haweenka wax badan baa lagala kulmi jiray iminkana sifeenkaa la qabtay si wacan baan uga mahad celinaya gobolka iyo dowladda iyo ciidamada shaqadooda hawsha wata waa kaa waxaa sababta meesha nalooga burburiyey sababta meesha nalooga burburiyey ilaa hadda garan mayno saasay tahay dee waxay ahayd xataa haddii nalaga burburiyo in meel naloo diyaariyo si annagu haddeerta waxaan noo aragnaa in nalagu tacadiyey waxaanu u garananaa dee inay dowladdu meel noo qorshayso annagu halgamayaalkii gobolkaanuna nolol kasta oo aanu soo marnay horumarka horumarka waxaan in dan nalala eego oo nala kaxeeyo meel munaasaba nala geeyey ee in nalagu joogsado may ahay gurigii aadaa nalagu yaanala gurigii uma soconaanu halkaasaanu fadhiya waxaan leeyahay si degdega meesha uga soo jawaab oo meelna gee annaga bannaan intaadna dhoobtay kacdoonkii u horreeyee shacab baad arkaysa caawa haddaanaan war cad ka helinna aroortii kacdoon bini'aadanimay arkay gooboon ganacsiga laga burburiya waddooyinka magaalada laascanood iyo inta badan weliba ka ganacsada ay hanraabta oo ay nolol maalmeedka qoysashu ka maarayeen weliba iyo hadda codsadaayana in dowladda meelo kale ayaan samayta si iyo ganacsi shoon sii wadaan